أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم بsم الlh الرحmn الرحيم alxamdu لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحmed وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qal اllه taعalى إn اllaha اصطfى آdm وnوxا وآl إbrahيm إn اllaha ale اصطfىa wou doortay aadama aadam ayuu doortay wa nuuxan nuux ayuu doortay wa aala ibraahiima reer ibraahim ayuu doortay wa aala cimraana reer cimraan ayuu doortay cala alcaalamiina caalamka dhammaantii ayuu ka doortay duriyatan xaal ay yihiin duriye iyo dad isdhalayo ubad bacduhaa qaarkood duriyada oo bacduhaa qaarkood min bacdin qaarka kale ka ahaaday wallaahu alle samiicun weeyaan mid maqlid badan caliimun cilmi badan waxaan ku dhex jirnay tafsiiru tafsiiru suurati aali cimraan suuradda magaceedana aayaddan ayuu ku yimid marka allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay uu tilmaamayaa guryahan inuu doortay ou ka doortay guryaha kale marka allah wuxuu yidhi in allaaha alle istafaa wuu doortay aadama aadam ayuu doortay oo aadam buu doortay oo khalaqahu biyadihi gacantiisu alla ku abuuray wa nafaqa fiihi min ruuxihi buu ku afuufay wa asjada lahu malaa'ikatahu malaa'igtiisuu u sujuudsiiyey wa callamahu asmaa'a kulli shay-in shay kastaa magacyadiisa ayuu baray dayib jannadii ayuu dejiyey wa askanahu jannatahu markii dambena dhulkuu keenay lixikmatin baaliqa intaas marka fadaa'il ah alle aadam buu doortay heyrkiis kaga doortay wa nuuxan nuux ayuu doortay oo wuxuu u doortay jacalahu awala rasuulin bacaahu ilaa ahli lardi rasuulkii ugu horreeyey oo alle dhulka usoo diray ayuu ahaa lamaa cabada annaasu lawthaan dadka markay asnaamtii caabudeen alle nuux buu u doortay rasuulkii ugu horreeyey oo fariintaa alle subxaanahu watacaala soo qaado dadkana gaarsiiyo towxiidka waana ti waana uuna uga aargoostay dadkii ku madax adeygay shirkiga iyo waxyaabahaas wa aala ibraahiima ibraahim aalkiisii buu doortay aala ibraahimna de nebigeennaa ka mida salawaatullaahi wasalaamuhu calayh oo alla wuxuu doortay nebiyullaahi ibraahim iyo owlaaddiisii isxaaq iyo ismaaciil iyo yacquub iyo yuusuf iyo nebiyullaahi moxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayh leanna nebigu wuxuu ku abtirsadaa ismaaciil xaggaasuu galaa wa aala ibraahiima wa aala cimraana ayuu doortay reer cimraan cimraankaanna waxaa loo jeedaa maryamo bintu cimraan aabbaheed ayaa loo jeedaa ayb wa aala cimraana reer cimraan ayuu doortay oo aala cimraanna waxaa ka yimid maryam oo qisadeeda aayadaha soo socda ka warrami doonaan iyo nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam oo ka mida ululcasmi min arusul guryahabuu marka alla uu doortay subxaanahu wa tacaala wa aala cimraana ayuu doortay cala alcaalamiina buu ka doortay caalamka oo ideylkiis ayuu ka doortay oo nubuwo iyo risaalo iyo cilmi iyo camal ayuu ugaga doortay ayuu iyaga u doortay sidaasuuna uga fadilay caalamkii kale duriyatan xaal ay yihiin kuwaasi kuwa duriyo isdhalayo ubad marka duriyatan in xaalo lagu nasbiyaana waa bannaan tahay waxaa kaloo iyadana bannaan bedel camal in laga dhigo oo istafaada marka lagu celiyo ayb an tunsaba calaa takriiri istafaa oo marka macnuhu uu noqonayo in allaha alla istafaa aadama buu doortay wastafaa duriyatan ayuu doortay duriye ayuu doortay ayb marka labadaas baa ku bannaan in ama xaalo laga dhigo ama laga dhigo laga dhigo istafaada in la soo celiyo oo sidaa lasoo qadaro oo markaana bedel ay iska noqonaysa lianna albedela wuxuu leeyahay niyatu takraari alcaamil duriyatan xaal ay yihiin ubad duriyada oo bacduhaa qaarkood min bacdin qaarka kale ka ahaaday mufasiriintu waxay leeyihin inamaa jacala bacdahum min bacdin fi lmuwaalaati fi اddiini wاlmu'aasarati cala alislaami wاlxaqi bacduhaa min bacdin qaarkeed qaarka kale ka ahaadeen macnuhu waxay tahay xagga isu gargaarka ay isugu gargaarayaan islaamnimada iyo xaqa iyo isbahaysiga ay isku bahaysanayaan diinka ilaahay dhinacaas bay ka yihiin qaarkood qaarka kale ayb sida allaba uu u yidhi almunaafiquuna wاlmunaafiqaatu bacduhm min bacdi ya'muruuna bilmunkari wayanhowna can اlmacruufi wayaqbiduuna aydiyahum nasu llaha fanasiyahum marka munaafiqiinta qaarkood qaarka kale ka ahaadeen nifaaqa iyo qaabdaraday iskaga mid yihiin kuwanna khayrka iyo towxiidka iyo islaaxa iyo wanaajinta bay marka qaarkood qaarka kale uga ahaadeen wallaahu alle qataada isagu wuxuuba yidhi duriyada oo bacduhaa qaarkood min bacdin qaarka kale ka ahaadeen fi niyati waalcamali waalkhlaasi watawxiidi niyadoodaa isku mid ah camalkoodaa isku mid ah ikhlaaska iyo towxiidka intaabay iskaga mid yihiin qaarkood qaarka kale ay iskaga mid yihiin wallaahu alle samiicun weeyaan mid maqlid badan caliimun cilmi badan waaye alle mid maqlid badanoo ducooyinka iyo ajiibo waay oo dadku wararkooday waxa ay dhahayaan maqlayo caliimun ku cilmi badan waayo ciddii la dooranaayo oo isagu uu dooranayo isagaa ku cilmi leh allahu aclamu xaysu yajcalu risaalatahu cidda uu nebiye ka dhiganayo dadka fadilayo fadiilada uu siinayo isagaa cilmi u leh id qaalat imra'atu cimraana rabbi inii nadartu laka ma fii baطnii muxararan fataqabal minii inaka anta asamiicu alcaliim halkaana waxaa looga hadlayaa maryam siday ku dhalatay udkur xus id waqti xus id marka in lagu tacallujiyo udkur waa bannaan tahay waxaa kaloo lagu tacawaa lagu tacallujin karaa istafaadaba oo macnuhu marka uu noqdo id waqtibuu alla doortay qaalat ay tidhi imra'atu cimraana cimraan xaaskiisii ay tidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow innii aniga nadartu waan nadray laka adiga ayaan kuu nadray cibaadadaadaan u nadray maa shay fii batnii aniga calooshayda dhexdeeda ahaaday muxararan xaal uu yahay mid la saafi gareeyey oo shaqo adduunye laga saafi gareeyey oo loo saafi gareeyey shaqo aakhira iyo khidmo yacnii cibaado alle lagu camal falo ee fataqabal aqbal allow minii aniga xaggayga aqbal oo nadarkaa ilaahu iga aqbal innaka adiga anta adigu assamiicu mid maqlid badan oo ajiibid badan baa tahay alcaliimu cilmi badan baa tahay falamaa markii wadacat ay dejisay haa xamligii uurka ay ku siday ama shay kii ay nadartay markay dejisay oy dhashay qaalat waxay tidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow innii aniga wadactu waan dejiyey oo waan dhalay waa dhigay haa kii aan nadray unhan xaal uu yahay dhadig isagoo dhadig ah ayaan dhigay oo gabar waa maryam wallaahu allana aclamu ku cilmi badan bimaa kii wadacat ay dejisay allah ka yaqaano cid kasto ayb walayse dakaru labku ma ahan kal unhaa dhadig oo kalena ma aha warkeedii waay marka kan walaysa mana ahanin addakaru dakarkii labkii wiilku kal unhaa gabar oo kale ma ahaanin xagga xoogga iyo shaqada iyo masjid in laga shaqeeyo isagaa ku qaabsan oo gabadhii marbaa xayd isaga dhacayaa waa iska xanuunsanaysaa khidmada masjid loo khidmeeyo wiilbaa uga ayaa u munaasabsanay u wadaa wa innii aniguna samaytu waan ugu magac bixiyey haa iyada maryama maryam ayaan ugu magac bixiyey oon u bixiyey wa innii anigana uciidu waan magangalay waan magangelinayaa haa iyada bika adaan ku magangelinayaa wa duriyatahaa ubadkeedana waan magangelinayaa bika adaan ku magangelinayaa min ashaydaani shaydaan baan kaa magangelinayaa shaydaankii day arrajiimi la fogeeyey halkan alla wuxuu leeyahay idkur xus id waqti ama in allaha stafaa alla wuu doortay id waqti buu doortay qaalat ay tidhi imra'atu cimraana cimraan xaaskiisa sababta marka warkan ka keentayna mufasiriintu waxay leeyihiin iyadoo meel iska joogto haween aan dhalin xayd ku dhicin ayay ahayd iyadoo marka meel iska joogto ayaa waxaa dhacday shimbir ukuntiisa kawinaya oo yacni jiil ka kawinaya marka digaag iyo wax inay uga soo baxaan boojaale iyo wax ka baxsanayay aragtay markaasay waxay niyeysatay marka in ilaahay ubad siiyo oo ilmo dhasho marka ilmo ayay jeclaysatay u hilowday markay shimbirkaa oo yacni ukuntii dilaacinaya ay aragtay ayay sidaas jeclaysatay shayba shay baa lagu xusuustaa markaasay marka sidan tiri rabbi bay barisay wix allaala wixii markaa u uur galana inay noqdaan mid baytalmaqdis ama qudus loo loogaga dhigo khidmadiisa iyo loo xoreeyo oo halkaa uun keliya uu ka shaqeeyo oo uu noqdo marka qof khidmadaas iyo hayo oo adduunyo iyo hawshaas marka uunan gelin sidaasay marka nadar ku gashay imra'atu cimraanna waxaa la dhihi jiray xannatu bintu faaquud ayaa la dhihi jiray sida mufasiriinta tafaasiirta maathuurkaa isku raaceenba ayb udkur xus id waqti qaalat ay tidhi imra'atu cimraana cimraan xaaskiisii ay tidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow inii anigu nadartu laka adaan kuu nadaray maa waxa fii badnii calooshayda ahaaday dhexdeeda iyada markiiba ninkeedii baa u tegay markay yani ninkeedii baa u tegey way uuraysatay waxay dareentay marka ilmo in caloosheeda ku jiraan nadarkaanay marka gashay innii aniga nadartu laka adaan kuu nadaray maa waxa fii badni calooshayda ku sugan muxararan xaal uu yahay mid la saafigareeyey oo cibaadadaada loo khaalis yeelay oo loo saafigareeyey ee fataqabal ilaahu aqbal minii aniga iga aqbal ayb innaka adiga anta adigu alsamiicu alla maqlid badan oo ajiibid badan baa tahay alcaliimu cilmi badan falamaa markii wadacat ay dhigtay xanno ay dejisay haa midii ay nadarka ku gashay qaalat waxay tidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow innii aniga wadactuhaa waan dhigay oo waan dejiyey cunugii caloosha ku jiray unhan xaal uu yahay dhadig isagoo dhadiga ayb marka untan waa xaalow ayb wallaahu allaana aclamu ku cilmi badan bimaa wadacad waxay dejisay oy dhashay laba qiraa'a ku jirta marka wallaahu aclamu bimaa wadacat jumhuur saasay akhriyeen ibnu caamir iyo shucba can caasim wallaahu aclamu bimaa wadactu sidaas oo kale ay akhriyeen macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa wallaahu alla aclamu ku cilmi badan oo ku ogaal badan bimaa wadactu waxa aniga aan dhigay marka warku marka waa socdaayo iyada warkeeda waay marka intaas oo dhan welina waa sii socdaa wallaahu aclamu bimaa wadacat haddii la yidhaahna jumla muqxama waay nacam oo warkeedii iyo qeybtii hore waa warkeeda qeybta dambena waa warkeeda jumladana soo kala dhex gashay marka wallaahu aclamu bimaa wadacat allaa dhahaya markaasna oo iyada marka warkeedii ma aha ayb falamaa markii wadacat ay dhigtay haa wuxuu caloosheeda ku jiray oo ay nadartay qaalat waxay tihi rabbi yaa rabbi rabbiyow inii aniga wadactu waan dhigay haa wixii caloosheeda ku jiray unhan dhadig xaalay tahay wallaahu allaana aclamu ku ogaal badan bimaa wadacat waxay dhigtay cid kasta alle isagaa ka yaqaanee waa marka jumlo markaa muqxama asaas walaysa adakaru warkeedii baa socda walaysa ma ahaanin addakaru midka laboodka ah wiilkana kal unhaa dhadigoo kale ma aha yacnii xagga shaqadan laba maadaba ula mid maaha gabar masjid baa laga shaqaynayaa oo qofkaani looga dhigay qaadim masjidkii mar walba in la joogo u baahan yahay iyada xaalaad marka aynan joogi karin iyaa imaan karaan midda labaadi waxa ay tahay masjidkii rag baa u badan ee qof gabara marka ama haween ana rag lama dhex geyi karo ayb oo macnaheed waxay tahay hadday iyadii marka waxaa loo rabaa intay jirtaba inay shaqadaas hayso way ku kala dhibtoonayaan marka nimankii iyo iyadii waa isku dhibtoonayaan marka marka la weynaa ay weynaato macnahaasay marka ka wadaa walaysa dakaru kal unhaa wa inii aniguna samaytuhaa waan magacaabay maryama maryaman ku magacaabay oo aan ugu magac bixiyey meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa buu yidhi ibnu kathiir ee ilmaha markii la dhalo in magac loo bixin karo leanna iyada mar allaala markay dhashay falamaa wadacathaa iyo waa isku xigaan mar allaala markay dhigtay ayay maryam u bixisay ayb halkan marka wuxuu leeyahay fiihi daliilun calaa jawaazi tasmiyati calaa jawaazi tasmiyati yowma alwilaadati kamaa huwa aldaahiru min asiyaaqi sida siyaaqa ka muuqato waxaa laga qaadanaya xadiidka uu daliil u aayaddu daliil u tahay in cunuga maalinka la dhalo loo magac bixin karo inkastoo wuxuu yidhi sharcu man qablana uu yahay haddana waqad xukiya muqararan sharcigeennana waa lagu qiray wabidalika habatat isunnatu can rasuulillahi sal ll ly slam xaysu qaal wulida lii alleylata waladun samaytuhu bismi abi ibraahim caawa wiil baa ii dhashay waxaanan u bixiyey ibraahim magacii aabbahay nusuus fara badan oo kalena waa keenay oo ilmo badan oo asxaabtoo nebiga markay dhasheen inta loo keenay magac u bixiyey ayb marka cunuga markii la dhalaba magac waa loo bixin karaa toddoba in la sugaa shardi maaha ayb amaa xadiidka isaga toddobada dhahayo wuxuu tusayaa un in maalinta toddobaad magac bixintu intaasna la yeeli karo sidaana ay fiican tahay ayb ayb wa inii samaytuhaa maryamaan ugu magac bixiyey wa inii anigana uciidu waan magangeliyey haa iyada iyo wa duriyatahaa ubadkeeda ay dhashaba bika adaan ku magangeliyey min ashaydaani baan kaa magangeliyey shaydaan shaydaankii alrajiimi la fogeeyey ayb id taas hore marka wallaahu samiicun caliimuntana waa samiicuntana waa lagu tacallujin karaa meeshan dambe marka maryam hooyadeed allay ma maryam iyo duriyadeedaba allay magangelisay shaydaan bayna ka magangelisay xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyeenna wuxuu ahaa nabigu sal ll ly slam wuxuu yihi maa min mawluudin yuuladu cunug la dhalaaya ma jiro ilaa masahu shaydaanu shaydaan baa taabto shaydaan baa marka duraayo oo qunjinaayo xiina yuuladu marka la dhalaayo fayastahillu saarikhan marka waa qaylinaya cunuga isagoo qaylinaya u soo baxaya min masati min masihi iyaahu taabashada uu shaydaan ku taabtay darteed ilaa maryama wabnahaa maryam iyo wiilkeeda ciise maahane iyagu shaydaan ma taabanin cunug ma jiro la dhalo ilaa haddii la dhalo shaydaan baa riixayo oo qunjinayo oo taabanayo dayib marka cunuggii waa qaylinayaa taabashadaas shaydaankiibuu ka qaylinayaa ilaa maryam iyo cunugeeda ciise maahan uma yaquulu abuu hurayra wuxuu dhihi jiray iqra'uu in shi'tum wa inii uciiduhaa bika wa duriyataha min ashaydaani arajiim aayaddaa akhriya haddaad doontaan qurdubi marka wuxuu yidhi tafsiirkiisa qaala culamaa'unaa wuxuuna u jeedaa sheekhiisa abulcabaas alqurdubi kitaabka mufhimka iska leh waa laba qurdubi waaye midna muslimkau sharxay mufhim almufhim kitaab la yidhaahdo limaa ashkala min talkhiisi muslim kaasi marka abulcabaas a la yidhaahdaa alqurdubi waa ninka sheekha ah mufasirka tafsiirka iska lena isagana marka qurdubi baa ku magac dheeryahay nisbadaasay wada leeyihiin arday waay marka kan marka tafsiirka iska lahaa arday ah abulcabaaska muslimka sharxay baa sheekh ah marka sheekhiisiibuu warkan soo socda ka keenayaa wuxuu leeyahay qaala culamaa'unaa walaa yalzamu min haada sidaan xadiidku sheegay ka dhalan mayso ana naksa shaydaani yalzamu minhu idlaalu lmankuusi wa iqwaa'uhu qunjinta shaydaanku uu qunjinaya ka dhalan mayso ninka uu qunjiyey ama uu yacni farta ku riixay in uu dhuminayo shaydaanku ama uu markaa yacni baadiye uu baadiyeynayo ma ka dhalanayso mar walba kama laazimayso sidaas yacnii wuxuu diidayaa marka haddii maryam iyo ciise keliya uunan taabanin ee intii kale hadduu taabtay sooma baadiyoobayaan inta kalena ambiye iyo dad saalixiina ku jiraan ishkaalkaasuu rabaa inuu daweeyey markaasuu leeyahay qunjintan uu qunjinayo ka dhalan mayso in dad kastaa uu taabtay kulligood inay wada baadiyoobayeen maka laasimaysuu leeyahay faina dalika danun faasidun waaye fakam tacarada ashayطaanu lilanbiyaai wاlwliyaai bianwaaci اlifsaadi wamaca dalika casamahum اllahu mima yaruumuhu shayطaan badanaa buu yidhi ambiyo iyo owliyo shayطaan uu usoo banbaxay inuu wax ka halleeyo dabadeedna alla uu ka dhowray kana ilaaliyey kama qaala tacaala ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan hada maca ana kula waaxidin min bani aadama weliba wuxuu yidhi iyadoo sidaa waxaa la jiro qof kastoo bani aadamka ka mid ah qad wukila bihi qariinuhu waxaa loo xil saaray oo lala lamaaniyey qariin min ashayaadiini shayaadiinta ka mida kamaa qaala rasuulu llahi sala alla ly slam rasuulku wuxuu yidhi qof ma jiro dadka ka mid ah ilaa laba qariinuu leeyahay malag iyo shaydaan yaa la socdaan malaguna khayrka iyo waxaasuu ku toosiyaa ugu kaalmeeyaa ku tirtirsiiyaa shaydaankuna marka wuxuu ku dhibaa xumaanta iyo sharta iyo waxaasuu ku dhiirigeliyaa ayb qof kastaa marka waa la socdaa fa maryamu wabnuhaa maryam iyo inankeeda ciise wa in cusimaa min naqsihi inkastoo markii hore laga ilaaliyey qunjintaas shaydaanka uu riixayo ama uu yacni waxyeelayntaas laga nu laga dhowray falam yucsamaa min mulaasamatihi lahumaa wa muqaaranatihi inuu la jiro lagama dhowrin taas yani wuxuu leeyahay qunjintii waa laga ilaaliyey laakiin waa la socdaa qariin laazim waa qabaan leanna nebigu wuxuu yidhi qof kastaa qariin baa la socda shaydaan iyo malag markaasaa xataa la yidhi adiga ka warran rasuul allah xataa aniga buu yidhi laakiin aniga keeyga waa ka nabadgelaa buu yidhi ama ana fa aslamuu anigu waan ka badbaadayaayo allah iga badbaadinayo bacdi qaarna culimmada waxay dabdiyeen fa aslama keyga waa islaamay bay dabdiyeen qaarna waxay yidhahdeen fa aslamudaana fiican fa aslamu ayib marka wuxuu ka wadaa ciise iyo maryam ma taabanin ka dhalan mayso yacnii intii kale oo uu taabtay waa baadiyeysan yihiin ma laga fahmayo leeyahay leanna naqsadaani iyo idlaal uu baadiyeeyo ku tasarufo ma laga fahmayo aayadda kale ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan yaaba daliil u ah ee shaydaanku inuu qariin la yahay bani aadam kastaana ee iyada waa jirtaayo maryam iyo ciiseba ay ku jiraan ishkaalkan marka wuxuu aada u xallinayaa marka dad caqlaaniyiinoo zamankan joogo qaarkoodoo saxaabada aada u dhacniyo nin la dhihi jiray abuuraya oo masri ah baa jiray oo isaga abu hurayre aad u dacniyey oo aad u duray saxaabigaas qisas iyo waxyaabo baatiloo wariyaa buu yidhi abaadiisha uu wariyana waxaa ka mid a tanoo kale uu yidhi xadiidkanuu soo qaatay oo uu yidhi laga fahmaayo ciise inuu inuu nebiyullaahi moxamed ka fadli badan yahay waxaa laga fahmaa buu yidhi ciise iyo maryam inay macsuum wada yihiin labadooduba ee ambiyada intooda kalena aynan macsuumiin ahayn oon shaydaan laga dhowrin waxyaabahaas uu daldalay marka iyo abaadiishaas waxaa u banbaxay marka alcallaama cabdiraxmaan ibni yaxya almucallimi wuxuu alifay kitaab la yidhaha alanwaaru alkaashifa alanwaaru alkaashifa ayuu qoray qodobada marka uu keenay bay ka mid ahayd mas'aladana ka mid a laakiin warkan oo abulcabaas alqurdubi ayaaba aad dhabarka uga kala jebinaya ishkaalkiisa leanna taabashadan iyo in baadiyeyn ma iska laazimayaan si looga fahmi karaana ma leh inaan laga fahmaynina ina cibaadii laysa laka calayhim suldaanun baa ku tusaay shaydaan qofku inuu la xidhiirana ka dhalan mayso in mar kasta uu iska baadiyeysan yahay leanna cid walbau shaydaanku la xidhiiraa oo cid ka nabadga cid cid uunan la xidhiirin ma jirto ayb fataqabalahaa rabbuha biqabuulin xasani waanbataha nabaatan xasana fataqabala waxaa aqbalay haa yacnii gabadhii la nadiray rabbuhaa rabbigeed baa aqbalay biqabuulin aqbalitaan xasanin wanaagsan wa anbata wou barbaariyey alle haa gabadhii la nadray ee maryam ahayd buu barbaariyey fa nabatat markaa way kortay nabaatan koritaan xasanan wanaagsan wa kafala wuxuu uga kafaalo yeelay haa iyada zakariyaa zakariya uga kafaalo dhigay oo iyada inuu barbaariyo uga yeelay kullamaa mar kastoo daqala ou galo calayhaa korkeeda zakariyaa zakariya ou u galo almixraaba fi lmixraabi mixraabkii dhexdiisa ou ugu galo wajada wuxuu helayay cindahaa iyada agteeda xaal ou ahaaday risqan ayuu helayay risqi quud qaala wuxuu yidhi yaa maryamu maryamay annaa min ayna xaggeebaa laki adiga uu kaaga sugnaaday haadaa kan oo risqiga ah qaalat waxay tidhi huwa isagu min cindillaahi ilaahay agtiisuu ka ahaaday in allaaha alleh yarsuqu waa arsuqayaa man axad ki yashaau uu doonayo bigayri xisaabin xisaab la-aanuu arsuqayaa halkanna rabbi wuxuu noo tilmaamayaa sida ay u barbaartay gabadhaa la nadray ee maryam ahayd umu ciisa alla wuxuu leeyahay fataqabala waxaa aqbalay haa maryam ilaa midda la nadray midda la nadray iyada waaye inkastoy gabar tahay alla waa aqbalay rabbuhaa rabbigeed baa aqbalay biqabuulin aqbalitaan ayb masaadirta asalkeeda taqabala masdarkeedu taqabulan ayuu noqon lahaa taqabala taqabulan ayuu noqon lahaa lagama dhigin lafdigii lama fiirinin masdar kalaa loo keenayo qabuul ayb taqabala qabuulan oo kalaa la yidhi sida waanbatahaana nabaatan baa la keenay imbaatan lama dhihin lianna afcala ifcaala lagu keenay ayb masder oo facuul ku imaanayana waxay yidhaahdeen culamaa luga ma badna masderku fucuulow ku imaadaa bidami ilfaa oo yacni marka dukuul iyo khuruuj iyo sida loo dhaho marka qubuul in la dhahay ahaan leed qubuul lama dhihina qabuulaa leyi masaadirta sidaa ku timaadana yacni dhowray ku sheegeen ilaa saddex meelahaas wasuuc iyo waluuq iyo siyaabakaas kuwaas oo kale ayb iyo waquud iyo yaa ku yimaadaan iyo kan haddaan ahayn oo qabuul afartaas meelahaas ama saddex yay ku sheegaan zajaaj isagu wuxuu yidhiba yacni waxaaba fiican buu leeyahay qubuul bidami in lagu keeno sax waayuu leeyahay laakiin qubuulku ma ma ma xoog bad dadkuna waa u badan yihiin qubuulay leeyihiin marka waa qabuul qubuul maaha waa qabuul bifatxi lqaaf ayb fataqabala waxaa aqbalay haa midii la nadiray rabbuhaa rabbigeed baa aqbalay biqabuulin aqbalitaan ayuu aqbalay waa masder qabuulka oo xasanin wanaagsan wa ambata wuu barbaariyey haa iyada wa ambata alla wuu barbaariyey haa iyadii buu barbaariyey koriimo ayuu siiyey nabaatan masderba ka dhig kori yacni barbaarin korin marka masderkani wuxuu noqonayaa mid marka aan ficilkiisa ku aan yacni ku wasnisnayn waxaa kaloo bannaan in la yidhaha wa ambata wuu koriyey alle haa maryam ayuu koriyey fa nabatad markaasay kortay mudaawacow markaasay barbaartay nabaatan markaas fa nabatad lasoo qadaray masder uga dhig ayb nabaatan korin xasanan wanaagsan ayay kortay koriimo wanaagsan wa kafala laba qiraa'a ku jirta wa kafalahaa zakariyaa iyo wa kafalahaa zakariyaa markaana dee mowdica zakariyaa u dhacaya isbedelaya wa kafala haddii la yidhaha kafala laba mafcuulay qaadane mafcuulka koowaad waa haada zakariyana mafcuul haani waay waa mansuub markaasna macnuhuna sidaanuu noqonayaa waa kafala waa kafaalo qaadsiiyey haa maryam alleh zakariyaa buu kafaalo qaadsiiyey oo isagaa marka barbaarinteedii kafaalo qaaday haddii la yidhaha wa kafalaha waana sida abuu camar iyo keyrkiis akhriyeene wa kafalahaa zakariyaa-u waay marka zakariyaa faacilou noqona marka wa kafala waxaa qaatay oo kafaalo qaaday haa iyadii zakariyaa ubaaba kafaalo qaatay isagaa dumay oo xaggiisa u dumay marka ficilku hadduu awal kafala iska ahaa hal mafcuul qaadan jiray haddii markaa la tadci yacni laga dhiga markaa yacni tadciif la geliyo cayntiisa wuxuu ka faa'iideysanaa tacaddi zaa'ida awal hadduu laazim ahaa hal mafcuul u qaadana sida hamzadaba ay u tacadinaysa haddii uu hal mafcuul qaadan jirayna labo marka kafala haddii la yidhaah markay kafala ahayd ay hal qaadan jirtay labay si ay noqone marka wa kafala wuxuu kafaalo qaadsiiyey alle haa maryam zakariya buu kafaalo qaadsiiyey dayib sidau ku kafaalo qaadanay waxay ahayd markii hooyadeed ay dhashay maray kusoo duubduubtay masjidkii bay keentay nimankii culimmada ahaa masjidkii joogay baa markaas waa ku kala ordeen qofkii marka la keeno kaniisada ile meesha lagu cibaadaystay ahayd awale ee halkaa markii la keeno iyaga marka nimanka cubaadda kusoo ordaayay inay qaataan zakariya baa yidhi aniga hala ii dhiiba habaryarteedaan qabaa anigaan kafaalo qaada mayay yidhaahdeen waa u qori tuurteen qorigii marka aqlaamtii ay towreed ku qori jireen ayaa la yidhi webigan urdun ha lagu tuuro qalinkii marka uu biyaha kor ka soo maro ee sabeeyo ayaa ninkiisa qaadanaya saddex jeer baa lagu celiyey zakariya baa sidaa ku qaatay aayadda marka gadaal marka yay ka imaan doontaan dalika min anbaءi اlgaybi nuuxiihi ilayk wmaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulu maryam wmaa kunta ladayhim id yakhtasimuun sidaasuu ku qaatay zakariya la siiyey zakariyana habaryarteedau qabay baa la yidhaahdaa qiso sidaan oo kalena waqtigii rasuulkay dhacday gabadhii jacfar waa tii cali iyo zayd iyo jacfar isku qabsadeen ninkii xanaaneyn lahaa nebigu jacfaruu u dhiibay lianna habaryarteed ayuu qabay wuxuuna yidhi alkhaalatu bimansilati lum ayb xadiidka aayaddana waxaa laga qaadanaa iyo tan dambe soo socoto qurcada iyo qorituurku inuu yacnii wax lagu kala saari karo dadka inay tahay dadku hadday xuquuqda u sinaadaan aynanna wada qaadan karin qurco iyo qorituuray ku kala baxayaan qorituurkaas qofka usoo baxo ayaa qaadanaya saddex nebi ayaa qorituurka ku dhaqantay nebiyullaahi zakariya waa mid nebiga kale waa yuunus calayhi salaam fasaahama fakana min almudxadiin suuratu saafaad ee nebigeennana sala allahu calayhi wasalam waa ku dhaqmay markuu safraayo xaasaskiisa midda uu wadanaayo waa u qori tuuri jiray midda qorigeedu kusoo baxo ayay qaadanayuu wadan jiray xanafiyada ayaa diidan saddexda madhab oo kale waa ogol yihiin waxay yidhaahdeen qorigan caqli iyo xugun midna ma ku xirnay dhehen waa qori waxuu kala saari karana ma leh warkoodaas marka waa qiyaasun fii muqaabili nasi ictibaar weyn ma laha ayb mar haddii qur-aankiina tilmaamay axaadiidtii nebigana uu ku dhaqmay salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh kullamaa mar kastoo dakhala uu u galo calayhaa iyada korkeeda zakariyaa-u zakariya uu usoo galo almixraaba fi lmixraabi ama ila lmixraabi mixraabka xaggiisa oo usoo galo dakhala sida badan iyada mafcuulkeedu waxay ku qaadataa jaariya majruur ayb dakhala fi lmasjidi baa la dhahaa hadda fiidii baa maqan tawasucaa la yidhaha marka ayb waa tawasuc kullamaa mar kastoo dakhala zakariya zakariya ou galo calayhaa calaa maryama maryam uu usoo galo almixraaba fi lmixraabina uu ugu soo galo wajada wuxuu helaayey cindahaa xaal agteeda ou ahaaday risqan ayuu helaayey cindahaa marka waa xaalo ayb maadaama risqantaas ay dib martay waxaana ay tahay markaasi nakiro ay noqotay musawiq taasaa u ah marka xaaladii inay soo hormartay saaxibulxaalkii oo nakiraana uu gadaal maray wajada cindahaa wajada wuxuu he wuxuu helayey cindahaa agteeda xaal ou ahaaday risqan risqi risqigaasuna muxuu yahay mufasiriintu waxay yidhaahdeen qudaarta xilliga xagaaga ayaa agteeda taallay waqti aan xagaay ahayn qudaarta guga iyo la helana agteeday taallay waqti aan gu ahayn qaala wuxuu yidhi marka yaa maryamu maryamay annaa min ayna xaggee baa laki adiga uu kugu sugnaaday haadaa kan risqiga ah qaalat waxay tidhi huwa isagu min cindillaahi buu ka ahaaday ilaahay agtiisa meeshaana marka waxaa laga qaadanaa fiihi ihbaatu karaamaati lowliyaaa ku sugan aayaddu marka waxay caddaynaysaa ama ay sugaysaa lagu sugayaa owliyada karaamaad inay leeyihiin lianna maryam hadda iyada nebi ma aynan ahayn haddana maca daalika karaamadan baa ilaahay ku karaameeyey waxyaabaha khawaariqulcaadaadka la yidhaahday caadada ka baxsan ee sida caadada looga bartay dhaafsiisan afar nooc ama saddex nooc ayay u qaybsanaa qeyb waxaa la yidhaha mucjizaad mucjizaadku ambiyadaa la siiyaa ilaahay ambiyada alle ayaa mucjizaa la siina mucjizadu marka caqliga iyo caadada wax ka baxsan wa laakiin mucjizada waxaa la socda taxaddi nebigu wuxuu leeyahay aniga tanaan la imid cariyaa la imaan kara uu leeyahay cariyaa la imaan kara taxaddi baa la socda mucjizada nooca labaad waxaa waxaa weeyaan karaamaad karaamaadku waxay tahay qof aan nebi ahayn baa caadada wax ka baxsan baa ilaahay gacantiisa ku keena laba macnouna ilaahay u siiyaa mu'miniinta karaamaadka labada macnoo u siiya waxay tahay imaa inay dacwada iyo diinka u adeegsadaan iyo inuu ayaga ugu gargaaro alleh oo cadowgooda uga gargaaro labadaas macno ama cadow baa looga gargaaraa ama iyagii inay xaq ku socdaan iyagoo toosan oo xaq ku socdo dacwo saxa wado yaa lagu ogaadaan kulligeed marka waxay usoo laabaneen marka waa nusratan liddiin karaamaadku ayb karaamaduna marka qofkii isagoo dee saalix oo aad u fadli badan baa laga yaabaa karaamaad badan inaysan kasoo daahirin mid uu ka fadli badan yahayna karaamaad badan inay kasoo daahiraan culimmada waxay ku mithaaliyaan cumar iyo abubakar marka la fiiriyo karaamaadka lasoo guuriyey cumara badan maca daalika abubakar iyo cumarna abubakara fadli badnaa marka karaamadu ma keenaysa ninkii karaamo laga lagu arkay unbaa dadka u fadli badan ma aha midaan waxba lagu arkin baaba laga yaab bal culimmadii salafka karaamadu waxay u yaqaaneen xasanaadkoodii oo loo soo hormarinayo inay tahay qeyb ka mida saasay u arki jireen xasanaadkii iyo wixii ay shaqaysteen oo adduunyadii lagu siinayo qeyb ka mida ma jeclayn marka waxooda inay adduunyada ku cunaan ayagu ma aynan jeclaa jirin oo waxay jeclaayeen wax kastoo in gadaal loogu dhigo oo aakhira waxooda ay ku qaataan ayb midda saddexaadna waxaa la yidhaahdaa irhaasaat irhaasaat irhaas waxaa la yidhaahdaa nebiyaalka inta aan la soo dirin ka hor waxyaabaha laga arko maalan nebiga qabla albictha afartan intaa ayaa lagu soo diray qabla albictha intaan lasoo dirin wixii rasuulka laga arkay ee caadada ka baxsan mucjizo ma la dhahayo waxaa la leeyahay min irhaasaatihi ayay ka mid tahay midda afaraadna waxaa la yidhaha istidraaj istidraajku waxay tahay nin macsi ku socdaaba khawaariqulcaadaa la siina waa dhunsan yahay macsibow ku socdaa haddana wax caadadii ka baxsan baa gacantiisa lagu arkaa sida dajaal dajaal oo kale dajaal samadow amrayaa roobay keenaysaa dhulkau amrayaa waa soo dhalana waxa ku jiro ninbuu kala goynayaa laba u kala qaybinayaa qum ayuu leeyahy waa iska istaaga waxaas oo marka khawaariqulcaado ah istidraaja leedaha waxayna gelay qowluhu tacaala falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin xata ida farixuu bima uutuu akhadnaahum baktatan faida hum mublisuun faquطica daabiru اlqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin ayagoo daalimiina ilaahay wuxuu leeyahay albaab walbaan u furnay markay nacaasiyeenaan albaab kasta u furnay ayb marka adiga waxaa lagaa rabaa dadku marka baabkan khawaariqulcaadaadka laba nooc ama saddexba aan dhaho kuwa inkiro maba jira dhahaya iyo qeyb iyagu wax kasta oo caadada ka baxsanba karaamo u qaato oo aan afartan hadda aan u kala saarnay iyaga aan aan ogeynba warna aan u haynin iyo qeyb iyagu wax kasta oo caadada ka baxsan ee karaamo aan u qaadanaynin laakiin karaamada ku miisaamayo qofka taqwadiisa iyo alla ka cabsigiisa sida ugu fiicanna saas alimaamu shaafici raximah llah ayaa waxaa lagu yidhi saaxiibka layth bnu sacad wuxuu yidhaahdaa wuxuu yidhaahdaa baa la yidhi haddaan arko qof asxaabu ahlu ahwaa ah oo bidco iyo macaasi iyo ku dhex jiro oo biyaha korkooda ku soconaya badda kama aqbalaayo aniga karaamo u qaadan maayo mana ka aqbalaayo markaasuu imaamu shaafici yidhi amaa ina saaxibakum qad qasar saaxibkiina waaba gaabiyey yuu yidhi meel dhow oo kasoo qabtay yidhi low ra'aytuhu yatiiru fi lhawaa isagiio hawada dhexdeeda duubaaya haddaan arku yidhi maa qabiltu minhu kama aqbalayo maxay uga maxaynan uga aqbalaynin mar haddii uunan diinka ku toosnayn gebgebtiisa ma yeelayo marka dadku lama rabo wax kastoo khawaariiqulcaada iyo saa inay isku daraan marka saxaradii iyo owliyadii alle owliyaa uraxmaan iyo owliyaa shaydaan inay isku qasaan waa cilmi darri wey dadkana haysato nin aan masaajidkii jamaacadii lagu arkaynin salaad tukanaynin oo yacni khayrba aysan dadka ku arkin isoo qur-aan akrinaa lama arko isoo jamaacadii soo aadaya lama arko xaalad xun iyo shaydaan adeegsi iyo naaga ku dhex jirid unbaa lagu yaqaana haddana ninkii owliye waayaa la leeyahay waxaas marka caamo agteed un waayo warkaasna marka qofka alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun marka aayaddanna waxay ka mid tahay aayaadkaas alimaam laalakaa'i sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunna waljamaaca qeyb dhan fasal dhanba wuxuu ka dhigay karaamaat lowliya marka owliyada karaamaadkeeda waa la waa rumaysannahay qur-aankiina waa laga fahmaa nusuusta xadiidka nebigana waa tusaysaa laakiin owliyo owliyaa uraxmaan iyo owliyaa shaydaan waa kala saaraynaa ayb qaala wuxuu yidhi marka yaa maryamu maryamay annaa min ayna xaggeebaa laki adiga uu kaaga ahaaday haadaa kan xaguu kaaga sugnaaday risqiga ah qaalat waxay tidhi huwa isagu min cindillaahi ilaahay agtiisuu ka ahaaday in allaaha alleh yarsuqu waa arsuqayaa man qofkii yashaau uu doonayo bigayri xisaabin xisaab la-aan buu arsuqayaa hunaalika dacaa zakariya rabbahu qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan طayiba inaka samiicu اdducaa markuu arkay nabiyullaahi zakariya maryam siduu alle u karaameeyey awoodda alle meeshaa ka arkay risqi aan oolin meeshaas waqtigiisii la jooginoo ag yaalla mar walbo ayaa isagana bal fadliga alleh xaggiisa ayuu markaasi u jeesanayaayo marka rabbiba wuxuu weydiisanayaa duriyo iyo ubad wanaagsan isagana marka waa gaboobay ilmo ma dhalin xaaskiisana waxay ahayd qofaan ilmo dhalin oo gabowday meeshaasuu marka isagana qudradii rabbi alla ayuu markaa baryayaa qudrada rabbi subxaanahu wa tacaala inuu markaa helo duriyo wanaagsan marka alla wuxuu yidhi hunaalika meeshaas yaa dacaa zakariya zakariya ou tuugay rabbahu rabbigii ou baryey qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow hablii ii hibee min ladunka adiga agtaada duriyatan ubad ii hibee ubadka oo dayibatan wanaagsan inaka adiga samiicu ducaa ducada mid ajiibaa tahay fanaadat markiiba waxaa u dhawaaqday hu isaga waxaa u dhawaaqday almalaa'ikatu malaa'igtii baa u dhawaaqday walxaal huwa isaga oo qaa'imun ku taagan ah yusallii tukanaayo filmixraabi mixraabka dhexdiisa ku tukanaayo mixraabkana de meeshuu alle ku caabudi jiro ku tukan jirayo ayib ana allaaha biana allaaha sidanay ku dhawaaqday malaa'igtii ana allaaha biana allaaha alleh yubashiruka wuu kuu bishaaraynayaa biyaxyaa ayuu kuu bishaaraynayaa musadiqan xaal uu yahay mid rumaynayo bikelimatin kelmad mid ku ahaaday kelmadda oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay waa nebiyullaahi ciisa wa sayidan xaal uu yahay sayid fadli leh wa xasuuran mid haweenkii laga manciyey wa xasuuran mid haweenka ka mancisan wa nebiya nebi xaal uu yahay nebiga oo min asaalixiina kuwa suusuuban qaala wuxuu yidhi zakariya rabbi yaa rabbi rabbiyow annaa min ayna xaggeebaa yakuunu ou ahaanayaa hulaamun inan ama wiil li aniga ou iigu ahaanayaa walxaal qad balaganii iyadoo uu i gaaray alkibaru weynaan ay i gaartay waa yeelnimadii ii timid yani waimra'atii xaaskaygana caaqirun walxaal imra'atii haweentaydana caaqirun ay tahay midaan dhalaynin qaala wuxuu yidhi alleh kadalika alamru arrinku kadalika sidaadaas waay allaahu alleh yafcalu wou samaynayaa maa wixii yashaau ou doonayou samaynayaa qaala wuxuu yidhi zakariya rabbi yaa rabbi rabbiyow ijcal yeel lii aniga ii yeel aayatan calaamad ii yeel cunugaa markuu calool gala aan ku garto qaala wuxuu yidhi aayatuka calaamaddaada aad ku garanaysid allaa tukallima inaadan la hadlin waa annaasa dadka alaaata ayaamin saddex maalmood inaadan dadkii la hadlin ilaa ramsan ishaara ma ahani tilmaan ma ahani wadkur xus rabbaka rabbigaa xus kaiiran in badan rabbigaa xus wasabbix huf oo nasah rabbigaa bilcashiyi galabkii iyo walibkaari aroorti halkaana marka nabiyullaahi yaxyaa iyo sidau ku dhashay iyo alla kaga warramayaayo alla wuxuu leeyahay hunaalika meeshaas yaa dacaa zakariya dacaa wou toogay zakariya zakariya rabbahu rabbigiibuu bariyey qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow hablii ii hibey min ladunka adiga agtaada duriyatan ubad dayibatan wanaagsan qurdubi wuxuu yidhi meeshaa marka aayaddu waxay qaadanaysaa waxaa laga qaadanayaa qofka inuu rabbi ilmo weydiisan karo bal ambiyada ilaahay sunnadoodayba ahaydba sida nebiyullaahi zakariya ka muuqato ee suuraddan iyo suuratu lambiyaa iyo iyo suuratu maryam ayb aayaddii kalena waa ta ahayd walaqad arsalnaa rusulan walaqad arsalnaa rusulan min qablika wajacalnaa lahum aswaajan waduriya alla wuxuu leeyahay waxaan u yeelnay ubad iyo xaasas ayb marka aayaddu waxay tusaysaa dallat ilaayatu calaa dalabi lwalad wahiya sunatu lmursaliin weeyaan haddana waxaa waajib ah buu yidhi qurtubi falwaajibu cala alinsaani qofka shayga waajibka ku ah wuxuu yahay an yatadaraca ilaa rabbihi rabbigii inuu isu bihimbihiyo oo aad u baryo fii hidaayati waladihi ilmihiisu inay hanuunaan wa zawjihi xaaskiisa in ilaahay hanuuniyo bitawfiiqi inuu ku hanuuniyo tawfiiqda lahumaa ayaga waalhidaayati waalsalaaxi waalcafaafi waalricaayati ayb oo sidaa marka xaalkoodu inuu noqdo wa an yakuunaa muciiniina lahu calaa diinihi wa dunyaahu oo haddaad ilaahay ilmo iyo xaas warsanayso waxaa la yidhaha xaas iyo ilmo ilaahu daacadaada iigu kaalmeeya isii haddii kale marka daacadii rabbiba ay kaa fogeeyaan ubadkaasi marka ubad khayr qaba ma aha sidaa darteed marka dayibatan buu raaciyey ilmo marka in ilaahay la warsado hanuunkana ilaahay loo weydiiyo ilmaha iyoiyo xaasaska innaka adiga samiicu ducaa'i baa tahay mid ducada ajiibaa tahay fanaadathu lmalaa'ikatu malaa'igtii baa u dhawaaqday zakariya walxaal huwa isaga oo qaa'imun mid taagan ah yusallii tukanaayo filmixraabi ku tukanaya mixraabka isagoo markaa yacni mixraabkaas ku tukanayo mixraabkuna waa meeshii isagu uu alle ku caabudi jiray ayb alimaamu tabari wuxuu leeyay mixraabku waa meel yacni sharaf kale meelaha kale oo rabbi lagu caabudo meelaha horena ah marka masaajidda meelihiisa hore iyo yuu ku tilmaamayaa dabari raximah llah ayb camalka muslimiintuna sidaas u weeyaan masaajiddu maxaariibay wada leeyihiin ayb ee mixraabku faa-iidana waa leeyahay oo qibladana waa lagu gartaa oo qofka masaajidku markuu soo gala meeshay qiblada ka jirtaba mixraabku ku garanaya ayuu ku fahmayaa ayb marka mixraabku waa camalulmuslimiin weligiisna jiri jiray wax bidcaana ma aha ayb takalluf tiro badan iyo waxyaabo fara badanoon maxalkaba oolinna ma wanaagsana marka inaad la ysugu kallifo ana allaha isaga marka isagoo meeshaa ku jiray malaa-igtu u dhawaaqday ana allaha ana allaha ina allaha waa in allaha marka haddii la yidhaha fanaadat hudaas ayaa bimacnaa ayaa qaalo oo kale la dimni siiyey qaala marka de iyada wa bacda alqowli marka inada waa la kasriyaayo ina ayaa imaanaysa qiraada marka tawjiiheeda saas ana allahadana marka ay biana allaha malaa'igtii marka xaal ay dhawaaqayso ana allaha biana allaha alleh yubashiruka wuu kuu bishaaraynayaa biyaxyaa buu kugu bishaaraynayaa yaxye isagoo hortiis cidna laguma magacaabin ayb musadiqan xaal uu yahay mid rumaynayo bikelimatin kelmad kelmadda oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay kelmaddaas marka akharu lmufasiriin waxay yidhaahdeen ciisa laga wadaa ciise marka see kelmad ku yahay ciise marka waa kelmad marka la leeyahay kelmaddii allow ku samaysmayaa laga wadaa ee kunta ahayd ina mathala ciisa cinda allahi ka mahali aadama khalaqahu min turaabin uma qaala lahu kun fayakuun marka kuntaas buu ku samaysmay mufasiriintu dhammaantood saasay dhahayaan marka kelmad alle xaggiisa ka ahaatay mid ku samaysmay buu rumaynayaa oo nabiyullaahi ciisa ah marka nebiyullaahi yaxyaa ciise wou rumeeyey isku waqtina way ahaayeenoo ilmahabreedna waa ahaayeen baa la yidhi ibnay khaalatin hadday ilmahabreed ahaayeen daay waxaan soo sheegnay zakariya maryam uu kafaalo qaaday habaryarteedou qabayaan dhahnay marka maryam habaryarteed haddii marka maryam habaryarteed ay dhashay yaxya nebiyullaahi yaxyaa ay dhashay nabiyullaahi yaxyaaba ciise abti u noqonayo soo maa ibnay khaalatinta marka nebigu uu yidhi see noqone marka xadiidaa ile kusoo arooray waxaan arkay markii la ilmiyey ciise iyo yaxye ibnay khaalatin buu yidhi ibnay khaalatinta tajawusaa ku jira macnaha ilma habreed macnaha un hadda waa siman yihiin lagama wadee xagga habrahay iska soo galaan w ayb sidaasaa marka la yidhi waayahay marka bikalimatin min allahi meeshaan marka ibnu jariir wuxuu leeyahay bacdu nuxaad ama culamaa alcarabiya qaarkood ayaa waxay yidhaahdeen bikelimatinta waxay ku fasireen waxay ku macneeyeen musadiqan bikalimatin min allah ay bikitaabin bay dheh kitaab ilaahay xaggiisa ka ahaaday buu rumaynayaa wiilkaas yaxya wadalika min qowli alcarab anshadanii fulaanu kalimata kada hebel baa ii tiriyey oo ii akriyey kal kalimata kadaa yanii qoraalkaasaa laga wadaa waxaas meesha ku dhigan qasiidada dhammaanteed bouna u wadaa marka wuxuu yidhi ibnu jariir tafsiirkaas oo bikelimatinta in lagu fasira bikitaabin min allahi isaga waa diiday oo weliba wuxuu yidhi qaar baa saa ku fasiray culamaa luga ah jahlan minhu bita'wiili lkalimati waijtiraa'an calaa tarjamati lqur'aani bira'yihi waa jahli kelmaddaas macnaheeda uu ka jaahil yahay iyo dhiiranaan uu ku dhiiranayo kalaamka alle inuu ku fasiro ra'yigiisu wuxuu leeyahay tafsiirku waa naqli ra'yi ma aqbalayo ibnulmundir asaga tafsiirkiisa warkaas marka ibnu jariir sidaas uu u garaacay wuxuu ka soo wariyey bisanadihi uu uga wariyey abu cubayda macmar bnu lmusanna abu cubayda macmar bnu musanaa kitaab majaazi lqur'aan la yidhaahduu leeyahay kelimaadka iyo aad weliba u fasiraa kitaabu tafsiirka saxiixulbukhaarina badanaa meesha uu ka qaatay kelimaadka tafsiirkeeda waa abu cubayde kitaabkiisaas macmar bnu lmusanaa mar hadda abu cubayda macmar bnu musanaa nin weyn waaye marka nin hadda marka sidaan oo kale la yidhaahdo waa xoogaa marka waa in laga dadbaa wejiga haddana laakiin isaga luqadaa ka qaalib aho hadda asaaniid iyo baadabkaas iyo waa looga xoog badan yahay marka isagu inuu ujeedo waa dhici kartaa dabari hayruhu inuu ujeedana way dhici kartaa kolle tafsiirka aayadda bikelimatin min allahi ciisa laga wadaa kelmadana kelmad alle ciisa maahane kelmadii allow ku samaysmayaa laga wadaa leanna kelimatullaahi waa makhluuqa maaha iyada waa hayru makhluuqa sifa min sifaat illaahi marka see ciise sifo ilaahay u noqonaan ee kelmadiibuu ku samaysmayaa laga wadaa waana kun kelmadii wa sayidan xaal uu yahay sayid sayidkuna marka waa ay shariifan fi lcilmi waalcibaadati mid cilmiga iyo cibaadada shariif ku ami wa xasuuran xaal uu yahay mid haweenkii laga sharay oo laga manciyoo laga celiyey wa xasuuran mid haweenka ka ceshan oo isagaba iska celiyey dhowr tafsiir baa meeshaas ku jirta ayb minwaxa suuranta min qowli lqaa'ili xasirtu min kada axsaru ida mtanaca minhu hadduu ka joogo waa ayb xasuur marka bimacnaa faacil marka laga dhigo waxay noqonay mumtanican min jimaaci nisaa isagaa haweenka jimaacooda iyo utegidooda iyo galmadooda ka joogaaba ayb ibnu mascuud wuxuu yidhi alxasuuru aladi laa ya'ti nnisaa waa midkaan naagaha u teginba marka wahuwa bi hada lmacnaa facuul bimacnaa faacil ayib macno kale waxaa la yidhi facuul bimacnaa mafcuul waaba laga manciyo waa laga celiyey saciid ibnu lmusayab ayaa macnahaas wato waxaana laga wariyey inuu yidhi kaana lahu milu hudbati thawb haween marka waxbaba kamaba qaba karinba wax yar buu haystay marada faraqeeda oo kale darafta maradoo kale la eg aaladiisa sidaasoo kale laga wariyey saciid ibnu lmusayab tafsiir saddexaadaa jiro oo isaga dhahayo oo uu keenay ayb uu keenay baqawi oo warkiisu marka uu u dhow yahay hay wahunaaka qowl halith ay mumtanicun min alwadi maca alqudrati calayhi haweenka waa awoodaa inuu u tago laakiin isagaa ka joogay iska dhaaf tafsiir saddexaad waaye kaas saddexaadaana fiican ayuu leeyahay baqawi laba macnaba saa u fiican macnaha koowaad liana alkalaama kharaja makhraja athanaa hadalkan wuxuu ku yimid ammaan la ammaanayo nebiyullaahi yaxyaa ee mana laysku ammaano yacni naag awoodba uma leh ammaan ma ahanoo naqsi bay bani aadamka ku tahayba midda labaadna wuxuu yidhi anahu abcadu min ilxaaqi alaafati biاlanbiyaa ambiyada ilaahay in aafo la haleeshiiyo waxaa ka qeyr badan inaan la haleeshiinin wax aafo ah labadaas wej marka wuxuu leeyahay macnahan saddexaadaa fiicano haweenka isagoo awoodo ayuu ka tegay ayb oo cibaado alle iyo uu jeestay ibnu kathiir laftirkiisa war fiican uu qoray oo wuxuu yidhi waqad qaala alqaadi ciyaad fi kitaabi shifaa iclam ana hanaaءa allahi tacaala calaa yaxya anahu kaana waxasuuran laysa kama qaalahu bacduhum inahu kaana hayuuban aw laa dakara lahu waxasuuranta ammaantan alla ammaanay macnaheedu maahan dakarba ma leh bal qad ankara hada xudaaqu lmufasiriin mufasiriinta dhugta qabee aadka wax u yaqaan waaba inkireen warkan wa nuqaadu lculamaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen hadihi naqiisatu wacaybun waa nuqsaan iyo ceeb walaa taliiqu biاlanbiyaai calayhim asalaam ambiyadana uma habboona wainamaa macnaahu anahu macsuumu min adunuub xasuuran marka waxaa laga wadaa buu leeyahy dunuubta mid laga sharay waayo ay laa yaatiiha kaanahu xusira canha wa qiila maanican nafsahu min ashahawaat nafsadiisu shahawaadka u diiday wa qiilat laysat lahu shahwat fi nnisaa waqad baana laka waxaa kuu caddaaday min hada kaaga caddaaday ana cadama alqudrati cala nikaaxi naqsun ninku haween inuunan u tegi karin waa naqsi waa iska daaweynaa qofkiiba soo ma arkin wa inama alfadlu fii kowniha mawjuuda fadligu laakiin wuxuu ku jiraa inay iyada joogto fii kowniha mawjuudatan uma yamnacuha ima bimujaahadatin haweentii waa joogtaa laakiin asaa iska diidayo bimujaahadatin ka ciisaa buu ii dhigay yani meeshaan say ciise isugu munaasabsan tahay ma fahmin aniga waxaad moodaa marka inay ka yuusufa oo kale fiican tahay leanna yuusuf yaa isagoo awoodo haweentiina diyaar u tahay rabto ilaahay dartii uga tegay soo maha walaqad hamat bihi wahama biha lowlaa an ra'aa burhaana rabbihi kadalika linasrifa canhu suuءa wاlfaxshaa inahu min cibaadina اlmukhlasiin ayb ow bikifaayati min allahi caza wajal ama allahba ka kaafiyey ka yaxyaa uma hiya fii xaqi man qadara calayha waqaama biاlwaajibi fiiha walam tashqalhu can rabbihi darajat culyaa wuxuu yidhi ninkii haweenta ay u joogto awoodo waajibkeeda u istaagay rabbi cibaadadiis aynan ka mashquulinin darajo sare wa wahiya darajatu nabiyina sala allahu calayhi wasalam nabigeenna isagoo xaasas badaan leh haddana cibaadana kama mashquulinin xaqoodana nebigu ma nuqsaamin salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi taasaa sii darajo badan buu leeyahy nabiyullaahi yaxyaa intan lagu ammaanay midda nebiga lagu sii ammaanayaa sii fadli badan ayb aduu meelahaasuu marka kasii qabtay u ka sii hadlay marka wuxuu leeyahay weliba isaga wuxuu sii tilmaamay bal macnaahu kama qaalahu huwa wagayruhu anahu macsuumu can اlfawaaxishi wاlqaaduraat walaa yamnacu dalika min taswiijihi bالnisaءi اlxalaal wagashayaanihina wailaadihina bal qad yufhamu wujuud اnas wujuudu nasli lahu min ducaaءi zakariya almutaqadim xaysu qaala hab lii min ladunka duriyatan dayibatan ibnu kathiir wuxuu leeyahay in yaxya xataa loo dhalay waxaa laga fahmaa buu leeyahay nabiyullaahi zakariya ducadii laga aqbalay duriyatan dayibatan duriyana ubadkaaga iyo kuway sii dhalaana la dhahaa marka waxasuuranta wuxuu ku wadaa marka mid laga sharay oo laga manciyey fawaaxishta iyo dunuubta aduu tafaasiiradaasaa marka aayaddan ku jira wa nebiyan xaal uu yahay nebi nebiga oo min asaalixiina ka mida weliba ibnu kathiir xadiid marfuuc uu keenay oo warkii saciid ibnu lmusayab oo kale laakiin wuxuu ku tilmaamay gariibun jiddan nebigu inuu ka ansaxay waxaas kama ansixin marka taa saciid unbaa lagu yaa laga warina wnabiya min asaalixiin qaala rabbi qaala wuxuu yihi rabbi yaa rabbi rabbiyow annaa min ayna xaggeeba ah yakuunu ou ahaanayaa ghulaamun inan lii aniga uu iigu ahaanayaa xaggeebaa inan uu iigu ahaanayaa waalxaal qad balaganii uu igaaray alkibaru weynaanay igaartay wamra'atii haweenaydeydana caaqirun ay tahay mid ma dhalayson dhalaynin ay tahay arrinkan marka isagana ishkaal buu keenaya nabiyullaahi zakariya waa loo bishaareeyey malaa'igtii warkeedii miyuu ka shakiyey shaki miyaa galay muxuu su-aashaan u weydiiyey ayb ishkaalkaas marka laba sibaa baqawi uga jawaabay midda koowaad wuxuu leeyahay zakariya markii ay malaa'igtu u dhawaaqday ee la yidhi wiil baa lagu bishaareeyey shaydaan baa marka waswaas geliyey oo wuxuu yidhi waxa wax kuu bishaaraynaya horta malaa'ig miya mase cid kale waay nabiyullaahi zakariya marka hubin hubin waay marka ee maahan marka in shaki isaga uu galay macna sidaas weeyaan macnaha labaadna marka wuxuu leeyahay ma shakinin ballanqaadka alle kama shakinine ee waxa uu su-aalaya waxay tahay kayfiyada yacni sideen ilmo u dhalaya anigayna ninkan baan ahay waa yeelka ah haweentiina ma dhalaysa iyadana qof waa yeelay noqotay yacni kayfiyada ilaahu ii sheeg in waayo maahane warka alle iyo ballanqaadka alle inuu ka shakiyey ma aha labadaas macno ayaa baqawi marka uu ishkaalkaas uga jawaabay qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow annaa min ayna xaggeeba ah yakuunu ghulaamun inan ou ahaanayaa li aniga igu ahaanayaa waalxaal qad balaganii ou igaaray alkibaru weynaanna ay igaartay wamra'atii haweentaydana caaqirun ma dhalays ay tahay qaala wuxuu yidhi alle kadalika alamru arrinku kadalika sidaadaas oo kale allaahu alleh yafcalu wuu samaynayaa maa yashaau wuxuu doonayo arrintu sidaa laguu sheegay waayo alla wuxuu rabuu samaynaya qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi zakariya rabbi yaa rabbi rabbiyow ijcal yeel lii aniga ii yeel aayatan calaamad ii yeel qaala wuxuu yidhi alle aayatuka calaamadda marka markuu cunugu uur ka galo calaamad ii yeel qaala wuxuu yidhi aayatuka calaamaddaada anlaa tukallima inaadan la hadlin waay annaasa dadka alaaata ayaamin saddex maalin ilaa ramsan ishaaro ma ahan meeshanna marka waxaa ku jirto ilaa laba ama saddex tafsiir mid wuxuu leeyahay hadalkaaba laga reebayba amar waayo waxaa la leeyahay saddex beri dadka ha la hadlin dikri bis un ku hadal tafsiirkaas marka looma badna tafsiirka loo badan yahay waxay tahay saddex maalin inaad dadkiiba la hadli kari weysid markaad aragta inaadan dadka la hadli karin aafo iyo dhibaato adig ku haysatana aynan ahaynoo maxaa yeele dikrigii waa wer dikrigii waa samayn kartaa laakiin hadalkii dadkii baa lagaa joojinayaa calaamad bay noqonaysaa kaasay marka culummadu u badan yihiin ayb qataada isaga ka hore aad moodaa inuu wato uu leeyahay markii uu su-aashaan keenay baa waxaa looga dhigay marka zajri iyo yacni looga dhigay iyo canaan dadka hala hadlinaa la yidhi markuu isagu ka hadlay arrintii allou bishaareeyey markuu ka hadlay ayaa markaas waxaa lagu canaantay inuusan hadlin adu tafsiirkaana marka waa jiraa ilaa ramsan ishaara maahane wadkur xus rabbaka rabbigaa xus kaiiran in badan rabbigaa xus wasabix huf oo nazh rabbiga bilcashiyi galabkii iyo walibkaari aroortii hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamed